waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacna wanaagsan dhammaantiinbaa dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka waxbarashada barnaamijkeena waxbarashada toddobaadkan waxaaynu ku lafaguri doonnaa islamar ahaantaana aynu hadba dhinac ka eegi doonnaa qodobka ah tayada waxbarashada dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo dugsiyada dowladda haddaba dhegeystayaal toddobaadkan barnaamijka waxaa igala qaybgelaya islamar ahaantaana qodobkaasi ila eegaya oo ila falanqayn doona cabdirasaaq maxamuud jaamac cabdirasaaq guuleed iyo xamse xariir cabdi oo ah laba wiil oo dhallinyara oo ka mid a dhallinyarada jaamacadaha dalka dhigata islamar ahaantaana aadka ugu dhuundaloolo waxbarashada dalka haddaba dhegeystayaal aan marka hore kusoo dhaweeyo barnaamijka cabdirasaaq iyo xamse waan gartay in haddii aynu ku bilowno su-aasheena koowaad sidaynu wada ogsoonnahayba somalilan waxaa ka jira waxbarasho laba waxbarasho iskarab yaacaya waa ta dowladda iyo ta gaarka loo leeyahay qodobkeenana insha allahu tacaala waxa aynu kaga hadlaynaa farqiga labadaasi u dhexeeya taya ahaan iyo taya la-aantaba marka haddii aan ku bilaabo cabdirasaaq guuleed farqi inteleg ayaa u dhexeeya abaad odhan kartaa waxbarashada gaarka loo leeyahay iyo tan dowladda
bismillahi raxmaan raxiim marka laga hadlayo farqiga u dhexeeya iskuullada gaarka iyo kuwa dowladda marka si caam ahaan looga hadlayo marka si generaali looga hadlayo maxaan ku dhahday international educationka waxaanu odhan karnaa iskuullada dowladda dowladda ayaa fangaraysa dowladda ayaa maxaan ku dhahday tayaysa maamusha qaabaysa kuwa gaarka ahna fanka iyo waxaa waxaa laga qaadaa macalimiin ardayda marka waddankeena laga hadlayana wallaahi waad aragtaa iskuulladeena dowladdu maxaan ku dhahay waxaad moodaa xabsi ahaan ardayda yaree masaakiinta ah maxaan ku dhahay waa si jeel ahaan oo kale lagu sameeyey kuwa breftkan waad aragtaay oo si internationala ayaa maxaan ku dhahday loo sameeyey loo maamulay dee xaggii tayada haddaad farqiga adeegto xaggii tayadoo kale maxaan ku dhahay waad arkaysaa way dareemi kartaa imtixaanada maxaan ku dhahay sanad kasta gal dhaca la gala dee iskuullada brevetka ayaa maxaan ku dhahay aad uga maxaan ku dhahay tayo sareeya
waan gartay haddaan xamse su-aashaa isla iyada adiga ku weydiiyo bal xagga farqiga
asalaamu calaykum marka hore kolle waxaan u malaynayaa su-aashaasi waa su-aal aada u muhiim ah waxaana la taagaya xilligii su-aashaasi laisku dayi lahaa jawaabteeda in la raadiyo sababaha keenana in la raadiyo xalna loo doono sida iska cad waxa cad marka laga hadlaya farqiga udhexeeya iskuullada brivatka iyo kuwa dowliga waxaa cad in iskuullada brivatku ay ka fiican yihiin iskuullada dowliga hadday noqoto xagga tayada hadday noqoto xagga maamulka hadday noqoto xagga nadaafadda hadday noqoto xagga managementka iyo maamulka hadday noqoto xagga systemka waxbarasho waxa cad oon muran ku jirin iskuullada brivatku ay ka fiican yihiin haddii la doonay maxaa sababina yani waxaa si yaroo fudud looga jawaabi karaa oo cad in maamulka iskuullada brivatku ay aqoon ahaan ka wanaagsan yihiin maamulka iskuulka brivatka haysta iskuulka dowliga haysta waayo maamulaha iskuulka brivatku ama maamuluhuba sidiisa wuxuu awood u leeyahy inuu iskuulka gebi ahaan jihada uu jeedo uu bedelo oo uu jiha kale u jeediyo saa laajigeed baa iskuullada brivatka waxaa inta badan haysta dad ka aqoon badan iskuullada dowladda dadka maamulka ah waxaad moodaa maamulayaasha iskuullada dowladda inay ku yimaadaan hab kale oo musuq maasuq oo aan ahayn hab aqooneed xagga iskuullada brivatkana ragga ayay haystaa u badan yihiin rag aqoon leh taasi waxay keentay inuu sameeyaan siyaasado iyo system iyo policies iyo istraatijiyado ay ku shaqeeyaan iskuullada brivatka taas oo soo saarta arday taya leh oo ka wanaagsan kuwa iskuullada dowliga dhigta marka runtii farqigu aada buu wen yahay waana farqi aan isku dhoweyn runtii boqolkiiba boqolna waxaa wanaagsan iskuullada brivatka wahagaag waan gartay labadiinuba markaa waxaa sidaan dareensanahay aada isku wada raacdeen in kuwa gaarka loo leeyahay ka taya wanaagsan yihiin kuwii dowladda dugsiyada gaarka loo leeyahay iyaga laftarkooga farbaa lagu godayaayo waxaa la leeyahay wadanka waxay soo geliyaan manaahij aan kuwa dalka ahayn sida kuwa dalka kenya miyaan la odhan karin iyaga dugsiyada gaarka loo leeyahay laftarkoogu waxay qeyb ka yihiin dib u dhaca waxbarashada dalka iyagoo oo tooda uun u danaynaya mar walba
khaalid horta taa waxaa ka mas-uula dowladda waxaa ahayd in dhinaca loo wada jiheeyo boolasi gaara laga soo saaro xeerar waxbarasho laga soo saaro laakiin haddii aanay tiiba jirin nin kastaaba wuxuu doonu keenayaa sidii maharad uu leeyahay oo kale ayuu maxaan ku lahay alaabta doona keenayaa sidaa daraaddeed dhaliishaa iyo eedaa waxaa iska le dowladda markaa waxaan ubaa waxaa loo baahan yahay in maxaan ku dhahdaay ay dowladdu boolas ka soo saarto wayna jirtaa in la sameeyo maxaan ku dhahdaay inay bara- iskuulada baraaftki ay manaahiij gooniya soo saaraan walow ay maxaan ku dhahday common ka yihiin manhajka la dhigayo iskuulada iskuulada oo dhan somalilan waagaag waan gartay xamse haddaan adiga kuu soo noqdo isla qodobkaasi uu cabdi cabdirasaaq ka hadlay ee ah dhanka manaahijta oo dugsiyada gaarka loo leeyahay laftarkoogu ay manaahij aan ahayn kuwii dalka ay keenaan markaa sidee bad adu maxaad odhan kartaa sidee ayaa laisku waafajin karaa manaahijtan faraha badan ee isbarbar yaacaya kuwii dowladda iyo kuwan ay kuwa gaarka loo leeyahay dalkii keeneen adiga ahaan
waad mahadsanta khaalid kolley iskuullada brifitku waxay u kala baxayaan laba yacni qaar dowladda manaahijta dhigtaan la dhigtaa iyo qaar iyagu manaahij gaara oo ay leeyihiin la yimaada labadaasay u kala baxayan iskuullada brifitka ee waddankeena ka shaqeeya ama waddanka somaliland ka jira yacni kuwa iskuullada eh, manaahijta dowladda raacaa iyagu already kuwaas way raaceen laakiin waxaa jira iskuullo iyagu manaahij aan iskuullada do- dowladdu qaataan aan qaadan baa ji- ayaan dhiga baa jira Een, markaa kuwa haddana u yimaado kolley horta hawshan waxaa iska cad yani hawl kasta waxaa xilbaa cid xilbaa xilbaa xil us- loo saaray oo leh in hawsha ay qabato yani hawshan manaahijta dejinta waxaa xaq u leh inay qabato wasaaradda waxbarashada dalka iyada ayaa waajibkeeda ay tahay inay dejiso silibiska iyo manaahijta ay ardaydu raacayaan marka dowladda dayacday baad leedahay doorkeeda Een, kolley way cadday in wasaaradda waxbarashadu ay waajibkeeda gudata bay ahayd iyadaana awoodda ale inay midayso dhammaan manaahijta dow- eh, yani laga dhiganayo somalilan oo dhan inay midayso marka macnaheedu waxaa iska cad in wasaaradda waxbarashadu aanay kaalinteedii manaahij dejinta iyo midaynta aanay si wanaagsan u maamulin taasina waxay keentay dayacad fara badan in iskuullo fara badan waxyaabahan manaahijta kale ku jirinba ay la yimaadaan ay soo kordhiyaan marka kolle waxaan u arkaa un xalkuna wuxuu noqonayaa un in wasaaradda waxbarashadu ay usoo noqoto kaalinteedii iyadoo ay maamusho ay dejiso een, manaahijta midayso sidoo kale waxaad moodaa waddankeena manaahijta ka jira inta badan oo manaahij kenyaati xataa kuwa dowladda lagu dhigta waxay u badan yihiin manaahijtii kenya marka waxa fiican sideedaba in dib la iskugu noqdo oo cidda u xilka saaran oo ah wasaaradda waxbarashadu ay dib u raadiso manaahijta dalka u danka ah iyadoo loo eegayo danaha iyadoo loo eegayo wax tarka ay u leeyihiin dalka marka kolley waxaan odhan karaa hawshaas waa hawl ay wasaaradda waxbarashadu ka gaabisay waxaana jeclay in insha allah bismillahi kariim sida ugu dhaqsiyaha badan hawshaa loo galo oo waqti u baahan in dib loo eego loona soo hagaajiyo aad baad mahadsan tahay haddii aynu bal intaasi kaga soo gudubno qodobkaasi dhanka manaahijta dhowaan waxaa ardayda reer somalilan ay u fadhiisteen eh, imtixaanaadka shahaadiga ahaa dad badan ayaa aaminsan in imtixaanaadka laftarkiisa uu musuq badani ka jiro sida in qishka ardayda loo ogolaado amaba in nuqullo ka mida imtixaanaadku ay dibadda u soo baxaan haddaba yaa mas-uul ka ah isla arrintan iyada aan cabdirasaaq mar kale u dhiibay Een, wallaahi khaalid horta waddankeena waxaa ku jira waxaa ka jira musuq baahsan oo meel kasta galay ha ugu darnaado halka waxbarashadee Een, intaanan een, halka mm, ardayda usoo gelin musuqa ardayda ka jira horta xafiiskii iyo wasaaraddii maxaan ku dhahday shaqadan ku lahayd ayuu musuq dhexdooda ka jira Een, waxaa laga yaabaa maxaan ku dhahay in dowladda lu- ama wasaaradda waxbarashada lagu laaluusho ama lacag laga bixiyo sidii lagu kala hanan lahaa ardayda maxaan ku dhahay kaalinta koowaad ardayga galaya ama tobanka arday ee ka- een, tobanka arday ee ugu sareynaya maxaan ku dhahay imtixaanaadka Een, taasina way iska cadaho waa marag waa maragdoon uma baahna maxaan ku dhahay wax cadayna Een, haddii aanu nimaadno tan ardayda gudaheega waa run uu ka jiraa musuq baahsan waxaa laga yaabaa macalinka yare miskiinka ah ee shanta doolar qaadanaya marka maxaan ku dhahay uu ilaaliyo in uu ardaydu ay dhexdooda iska wariyaan een, budget yar oo gooniya deedna ay macalinka siiyaan taa lafteedu waa musuq maxaan ku dhahday een, ay sameeyeen een, si uu ardayda imtixaanka ugu sii daayo Een,
okay eh, laakiin cabdirasaaqow waxaa jirta adigu waxaad eeda- eedda dusha ka saartay een, dowladda ama xafiiska imtixaanaadka qaranka miyaan la odhan karin dugsiyada gaarka loola iyaga laftarkoogu lacag bay fangarayaano iyagaa dadka lacagta la horyaaca ha waa sababtan aan ku leeyahayba een, iskuulada qaar baa bixiya maxaan ku dhahday een, budget ama maxaan ku dhahay fan si ay u helaan kaalimaha sare cidda kaalimaha sare heshana waa iskuulada brefitka marka hadda iskuullada ayaa eedda la mise dowladda horta wel eedda gul guddi waa la wada leeyahay eedda si commana waa loo leeyahay dowladduna dhinaceeda way kaga jirtaa iskuullada bareeftuna dhinacooda way kaga jiraan xaqiiqatan wagaag xamse adiga su-aashle su-aasha iyadaa bismillahi raxmaan raxiim kolley n way caddahay in musuq maasuq ka jiro dhinaca imtixaanaadka marka la eego n specially marka la eegayo imtixaanaadka dugsiyada sare ee foomfoorarka oo kale marka la eegayo waxaa jira musuq baahsan iyo imtixaanaadka xidhiirka fasalka s- ee sideedaad ee dugsiga hoose dhexe musuq maasuq baahsan ayaa jira oo la xidhiira imtixaanka waxaana iska cad arday yar marka laga reebo mooyaane in markiska ay helaan inta badan ay ku helaan hab musuq maasuq laakiin su-aasha suinta waxay tahay horta musuq maasuq marka hore waxbuu kasoo bilaabay yani waxa cad sanad kasta waxa la qiimeeyaa qiimeyn dhammaystiranna maaha laakiin haddana sanad kasta waxa la qiimeeya wasaaradda ugu musuq maasuqa badan wasaaradda somalilan waxa sanad kasta madaxa ka gasha wasaaradda waxbarashada taasi waxay keenaysaa in la odhan karo dhammaan wasaaradda waxbarashada howlaha u xil saarantay oo dhan hadday noqoto howlo gaar ahaaneed kuwa gudaha kuwa dibadda dhammaan howlaha ay qabato oo dhan oo howlo waxay samaysaa waxay ku beesgaraysiin howlo musuq maasuq masalan macallin marka la qoranayo hab musuq maasuq baa laga qortaa marka la gunaynayo hab musuq maasuq baa lagu guneeyaa marka maamula tusaale ahaan isku loo soo magacaabay hab musuq maasuq baa lagu soo magacaabaa taasi waxay keenaysaa oo ay result ama natiijo ka dhalanaysa in aakhirka ardayda ay waxbarayaan macallimiinta hababka musuq maasuq iyo maamulayaashaasi inay iyaguna hab musuq maasuq ay kusoo baxaan das forway taas waxay keensanaysaa in waxaan hadda dhacayeen arkayno ee cad ee imtixaanka musuq maasuq ee cad ee la arkaya uu yimaado marka wuu jiraa musuq maasuqaas runtii ardaydiina xagga ilaalada markay noqoto xataa nimanka ilaalinaya si cadaalada looma soo xulo waayo waxay qofkan ilaalinaya in qof daacad ah oo lasoo dhaariyey oo cadaalada soo mariyey inuu ardayga ilaaliyo laakiin qof laaluushu qaadanaya maaha inuu imtixaan ilaaliyo marka way caddahay in markiskan ardaydu faraha badan ay keentay inta badan uu musuqmaasuq ku jiro wagaag n isla sanadkan aynu joogno ardayda inta ugu badan darajada e oo ah ta lagu tartamo guud ahaanba dalka ayay wada keeneen maxaa la odhan karaa taa maxaa loo dhigan karaa Een, kolley way- waxaan ka hadlay weeyaan waana sababtan kuley musuq maasuq cad baa jira Een, halka ugu badan ee musuq maasuqu marka imtixaanaadka loo yimaado ka ka jiraan waxa weeyaan waa ilaalada oo nimankan ilaalinaya waxa cad inta badan inaanay ilaaladoodii ama hawshoodii loo xilsaaray aanay gudan waxa cad inay ardayga u fasaxaan yani sida cad ee laysku waafaqsay sanadkan waxay sanadkii ugu isticmaalka badnaa xagga qishku Een, marka qashka maxaa fududeeyey marka oo waan usoo socdaa waktigan dambe waxaan dee waqtigu wuu is- wuu isbedbedelaya waana kolba waxaa la gaaraya dee waqtigu casri baa la gelaya waqtigan dambe waxaa batay in dadku ay moobilada qaataan specially moobilada balballaadhan ee kuwan samsung iyo galaxiga oo sahli kara internetka in qofku si fudud u galo soo kaarhkiisa ka isticmaalay moobilka taasi waxay keentay in ardaydu dhammaantood ay moobiladaasi qaataan ilaaladoo fudaatay awgeedna ay uga faa'iidaystaan iyo ilaaladoo jilicsan oo ila- iyo ilaaladoo laaluush qaadan si darteed ay uga faa'iidaystaan in moobiladaasi loogu soo diro imtixaanka jawaabaha iyagoo isticmaalaya social network lagu xidhiidho sida facebooka messengerka whatsappka waxyaabahaasoo dhan baa aad qayb weyn uga qaatay sanadkan oo waayo sanadadii hore ilbaxnimada moobiladuna may soo gaadhin laakiin sanadkan wayna soo gaadhay wayna kaga faa'iidaysteen sababta u weyna taasay noqonaysaa laakiin waxa weeyaan waa waa dayacad la dayacay ardaydii oo ilaaladoodii la dayacay taasaa markaa mas-uul ka noqonaysa oo dhan iyagoo adeegsanaya waxaan soo sheegnay wagaag isla qodobkaasi qishka ayaynu ca- ku- ku guda jirnaa weli dhegeystayaal in haddaan cabdirasaaq usoo noqdo cabdirasaaqow sida aan horeyba u sheegay doorkan darajada ugu weyn ugu badan waxay ahayd eeda oo ah ta ugu sarreysa ee loo tartamo in dad badan waxay ku micneeyeen in doorkani ahaa doorkii ugu musuqa badnaa imtixaanaadka qaranka somalilan iyadoo weliba la kala qaadqaaday kuwa dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladda haba ahaatee marka miyaan la odhan karin doorkan lama mid ahayn doorarkii hore si kastaba musuqu horey hoogu soo jire ha waa la odhan karaa Een, taana waxaa caddaynaya doorarkii hore waxaa laga yaabaa inay iska yarayd een, ardayda ku- ka gu- ku gudubta een, darajada e Een, waad aragtay doorkiina maxaan ku dhahday eedu xag- halkii marayso Een, taasina waxay caddaynaysaa musuqa baahsan ee ka jira maxaan ku dhahday een, een, een, guud ahaan maamulka maamulkeena gaar ahaan maxaan ku dhahday een, wasaaradda waxbarashada Een, dee haddii la doonayo in la yareeyo waxaasoo musuqa een, du- dee wasaaradda waxbarashadu bolas bay kasoo dejin lahayd marka imtixaanada la gelayo kale imika tan internetka oo kale internetkan sahlaya in ardaydu sida fiican sida dhibta yar leh ay u kala qishaan Een, bolis bay kasoo saari lahaayeen sharci yaroo kooban bay kasoo saari lahaayeen waxay odhan kari lahaayeen een, waar kuwan internetka lahow ee internetka waddanka usii daayow labadaa saacadood ee maxaan ku dhahday een imtixaanku soconayo maxaan ku dhahday hala joojiyo internetka si aan waxaan dee ka hargeysa ku galay aan ugu ugu dirin maxaan ku dhahday qishka kabruca ku galay ama maka- ardayga ma- ama macalinku aan ugu dirin maxaan ku lahay ardaygiisa qishka laakiin awoodda dowladda inaan lahayn ma ogsoon tahay ha horta awoodeenu iska yar tahay marka dowladda laga hadlayo laakiin haddii maxaan ku lahay loo dadaalo waxaan u malaynayaa maxaan ku lahay in inay samayn kariso
waa hagaag Een, sanadkan waxa uu ahaa sanadkii ugu badnaa ee arday reer somalilan ah ay ka baxaan dugsiyada sare iyo kuwa hoose dhexaba haddaba sidee ardayda tirada intaas leeg loo jihayn karaa bay idinla tahay iyadoo kuwii hore waa ardaydii hore badankood ay u wada tahriibeen ay ka wada tahriibeen dalka halka kuwo kale ay shaqo la-aan baahsan ku hayso aan cabdirasaaq aan usoo noqday xamsi Een, waad mahadsanta khaalid Een, kuley dhibtaasi waa dhibaatooyinka ugu badan ee waddankeena haystaa Een, waxaana loo yaqaanaa lack of jobs waa shaqo la-aan baahsan oo waddanka haysata weeyaan Een, waxaa soo baxda tiro aad u fara badan sanad kasta oo arday oo soo qalin jabiyey jaamacadaha Een, waxaad moodaa ardaydaasi inay aanay helin fursad ay ku shaqaystaan taas oo keen taasoo cadaynaysa inaan ar- een, waddanka ka jirin fursado shaqo oo ardaygu isku halayn karo ama wax u baran karo Een, marka haddaan in yar usoo noqdo waxaan oran karaa kulley horta marka hore waxaa fiican ardaydan tiradan leeg ee jaamacadaha kasoo qalin jebinaysa marka hore number one waxaa haboon in lasoo tayeeyo iyaga hadday noqoto xagga waxbarashadooda oo arday la hubo haddii doonaan haba tira badnaadaana laakiin taya leh inay jaamacadaha kasoo baxaan iyo iskuullada ay kasoo baxaan taasaa marka hore ka horeysa in shaqooyinka loo abuuro kadib xalku wuxuu noqonaya markaa in laysku dayo in wadanka wixii shaqo la abuuri karayo loo abuuro yani siyaa haba badan baa shaqooyinka loo abuuraa marka waxaan jecelahay in barnaamijka xeen xagga dambe aynu su-aashaasi maxaa xala aynu kaga soo jawaabi doono insha allah halka insha allah hay cabdirasaaq adigna
Een, wallaahi waad aragtaa horta kumanaan kun oo arday baa kasoo baxaa maxaan ku dhahday een, een, een, een, iskuuladeenna iyo jaamacadaheena Een, waxaan odhan lahaa ardayda waxaa loo jihayn karaa horta wixii wanaagsan waa laskaga daydaa waxaan odhan lahaa dowladdii soomaaliya ee siyaad dee in wixii wanaagsana ay dadka usoo qaban jirtay in lagaga daydaa fiican waxaan waxaan odhan lahaa waa in la sameeyaa xeerarkii berigaa jiri jiray waa in lagu dhaqma ama waa in xeerar kale la dejiyaa waa in policy loo sameeyaa ardaydaas waa in haddii ardaygu markuu ka qalan jabiyo macalinimo loo diraa ama maxaa ku lahay laba sano tobabaro lasoo siiyaa labadaas sana markuu soo dhammaysto uu waxbarashadii jaamacadeed gud- u gudbaa loo diyaariya jaamacaddii oo tayeysan oo maxaan ku lahay qaabaysan oo maamulkeeduna uu dhisan yahay mar markuu ardaygu ka soo baxo jaamacadda uu soo dhammaystana waa in uu shaqa abuuris loo sameeyo maha shaqaalaysiin way kala duwan yihiin shaqaale abuuris iyo shaqa- iyo iyo maxaan ku lahay shaqa shaqaalaysiin waa aragtay dowladdiinu shaqaalaysiin bay samaysaa iminka laakiin waxaa fiican in shaqa abuuris loo sameeyo
waad mahadsan tahay in waxaynu kusii soqaynaa gabagabadii barnaamijkeennan een, waxaynu u gudubnay su-aashii ugu dambeysay oo ah xalku muxuu ku jiraa inagoo wada og in ardayda ay badatay nambarka dugsiyada kasoo baxaysa kuwa jaamacadaha shaqo la-aantan hadalkeeda badda kuwa tahriibaya oo arday iyaga laftarkoogu ahna ay kaba sii daran yihiin xalku muxuu ku jiraa ardaydan sidee baa wax loogu qaban karaa xamsi Een, bismillahi raxmaan raxiim kolley xalka waxaan kala qaadaynaa laba yacni ardaydan tirada badan ee iskuullada ka soo baxaya weliba iskuullada dowladda ka soo baxaya iyo musuq maasuqan ka jira wasaaradda waxbarashada ama ardaydan habka musuq maasuq kusoo gudbaya marka hore iyaga xal see loogu heli karaa xalka kalena waxa weeyaan dadkani markay jaamacadaha kasoo qalijabiyaan sidee baa loogu heli karaa shaqooyin ay waxay usoo baranayeen ah oo ay helaan labada abasan kala qaadana ka hore haddana xalkiisa ardaydan sidee baa musuqmaasuqa iyo tayala-aanta looga saari karaa wasaaradda dowladda dhigata iyo musuqmaasuqa ka jira imtixaanaadka iyo wasaaradda sidee looga saari karaa taa haddin usoo dhowaano xalkeed wuxuu noqonayaa kulley hawshaasi waa hawl ay wasaaradda waxbarashadu iyadu awood u leedahay si yaro fududna way u xallin kartaa halkeed waxa weeyaan in dad aqoon leh iskuullada waxbarashada gacanta loo geliyo yani waxaa cad haddii maamulaha iskuulka haystaa uu yahay qof aqoon leh in macalimiinta iyo ardayda ka shaqaynaysa ama ardayda ku jirta iskuulkaasina ay ahaadaan dad aqoon leh systemkay raacayaan say wax u baranayaan habkay usoo qarijibinayaan dhammaantood waxay noqonayaan dad aqoon ka muuqato oo tayaysan laakiin haddii maamulku yahay maamul hab kale ku yimi oon aqoon ku filan u lahayn waxaan uu maamulayo ama iskuulkan uu maamulayo taasi waxay keensanaysaa in hab musuq maasuq iyo taya la-aan arday ah uu meesha ka soo baxo marka xalkeedu waxa weeyaan taa in maamulayaasha du- iskuullada in wax laga bedelo la jeegareeyo oo maamulayaal aqoon ku filan leh la geeyo macalimiinta laftarkoodana in training loo qabto oo tababara la siiyo taasi waxay noqonaysaa marka waxay keenaysaa taasi in arday tayale uu soo baxo musuq maasuqii faraha badnaana uu meesha ka baxo Een, musuq maasuqa faraha badan ee wasa- wasaaradda ka shaqeeyda laftirkeedana waa in siyaasado fara badan laga dejiyo oo maxaa ahayd iyada laftirkeeda la isku dayo in waxyaabo badan laga bedelo haddaan u imaado tan kale ah een ardaydan faraha badan le soo baxaysa sidee baa xal loogu heli karaa maadaama wadankii shaqalaan ka jirto een sida uu cabdirasaaq sheegay shaqaalaysiintu way fududahay ama shaqaalaysiinta marka la shaqaalaysiin number trayer baa la shaqaalaysiin karaa laakiin shaqa abuurista ka mudan shaqaalaysiinta waayo waxaa laga yaabaa ganacsi kale hore usii jiri jirtay ama meel kastoo laga shaqayn jiray in tiro kooban oo xadidan oo shaqaale ay qaadato laakiin marka shaqa abuuris badan la sameeyo waxay keensanaysaa in number fara badan sanad kasta uu shaqo helo marka xalku wuxuu noqonayaa in shaqa abuuris ballaadhan la sameeyo oo dowladdu ay isku daydo inay shaqa abuuris fara badan samaysato yacni waddanka uu leeyahay dad khubara ah oo wax soo bartay oo garanaya dad dibad wax kusoo bartay oo jaamacad dibadda kusoo baxay b h d sitay iyo qaar kale way joogaan in dadka khubarada inta la fadhiisiyo la yidhaha maxaa sh- sideen shaqa abuuris waddankeena ugu sameynaa dabeetana la lafuguro dan wixii la isku raaco shaqa abuurisa dabeetana markaasi dadka loo sameeyo laakiin waan la iskuba dayinba weli inta cid u fadhiisatay may odhan dowlad iyo cid kaloo gaari toona umay odhan maxaa yeelay sidayn dadkan usoo baxayna aan shaqo abuuris ugu samayna laakiin mas-uuliyadda koowaad waxaa la dowladda oo inay dowladdu iyadu bilowdo weeyaan dadka aqoonta leh ay raadsato ee aqoonta u leh sida shaqo abuurista loo sameeyo ee weliba cilmiga ku filan u leh marka xalkeedu taasina waxay noqonaysaa in dadkan laysku dayo in shaqo abuuris ballaadhan ballaadhan loo sameeyo oo weliba dowladda iyo ciddii kale awood u lana ay maalgelin fara badan ku samayso marka xalku saas umuu noqonay markaan gabagabada kusoo dhawaada wahaaga cabdirasaaq guleed een ood mahadsantii khaalid een waxaan u kala qaadaynaa horta xalka waxaan samaynaa iskuullada dowladda iyo iskuullada gaarka een xalka iskuullada dowladda kor loogu soo qaadayo horta waxaan u baahannahay in maxaan ku dhahay dib loo tahiyo iskuulladii dowladda een waxaan u baahannahay in maxaan ku dhahay dib loo qaabeeyo iskuulladii dowladda waxaan u baahannahay in maxaan ku dhahay dib loo nadiifiyo iskuullada dowladda runtii haddaad aragto suuliyaasha iskuullada dowladda oo kale maxaan ku dhahay adigabaa ka khalkhalaya waad waxaa soo samalaha halkan jeel bay ahaan jirtay ama xabsi bay ahaan jirtay in dib loo nadiifiyo iskuullada dowladda maamulkooda guud ee iskuullada dowladdana in dib habeen lagu sameeyo oo maxaan ku dhahay dad aqoon u leh oo waxaan maamuli karayana loo soo xulo een si loo soo gaarsiiyo maxaan ku dhahay een een ar- in ardaydan een een tegaysa een een kasoo baxaysa een iskuullada gaarka loo leeyahay een waxaan odhan karnaayo kale maxaan ku dhahay een in macalimiinta laftigooda la tayeeyo koolajyo loo furo maxaan ku dhahay iskuulo tababara macalimiintan een een baktiyeysa ee gaajoonaysanaa in maxaan mushahar fiican loo iyagana laftigooda loo sameeyo een si aanay dee macalimiinta tayada lahayd u tegin iskuullada gaarka loo leeyahay oo dee lacag fiican ay ka qaataan een taa laftigeeda iskuullada een privatekana waxaan lahaa policy iyadana wa- policy waa in laga soo saaraa waynu ognahay horta iskuullada baraafutada marka laga hadlayo wadamada maxaan ku dhahay wadamada horumaray oo kale iskuullada baraafutka waxaa tagta uun ardayda maxaan ku dhahay imtixaanka ku hooseysa halka iskuullada dowladdana ay tagaan ardayda imtixaanka ku sareysa inaga cagsi bay noqotay oo iskuullada ardayda waxbarashada ku sareysa waxay tagaan iskuullada baraafutka halka ay iskuullada ee ardayda waxbarashada ku hooseysaana ay tagaan iskuuladii bref en en public ahaa taasina waa ayaan diro weyn maxaa runtii en si general ahaan markaan uga hadalno xalka waxaan odhan karnaa waa in maxaan ku dhahay dib loo wada tayayaa iskuullada waa in dib loo tayayaa maamuladii ardaydan faraha badan ee soo baxaysana siduu inoo sheegay en en walaalkan xamse waa in maxaan ku dhahay en en dhinac loo jiheeyaa waa in shaqo abuuris loo sameeyaa waa in maxaan ku dhahay en dee laga shaqeeyaa sidii ay maxaan ku dhahay ay dee dal dad loo dhisi lahaa dal in la dhiso maaha waa in dad la dhisaa moogtiin si dad dad loo dhisi lahaa waa in laga shaqeeyaa waa in laisku yimaadaa waa in qaranku dee barsfooradu waa inay yimaadaan maxaan ku dhahay macalimiintu waa inay yimaadaan raggan maxaan ku dhahay een, een, xildhibaanadu waa intay yimaadaan ay meel isku yimaadaan laga shiraa oo maxaan ku dhahay tala qaran laga soo saaraa dee sidii ardayda loo tayeyn lahaa maxaan ku dhahay shaqa abuurisna lagu samayn lahaa dhinacna lagu jihayn lahaa Mahadsantahay.
aad iyo aad baad mahadsantay labadiina Ay khaalid waa mahadsantahay.
waa hagaag dhegaystayaal waxaanu soo gaarhnay gunti iyo gunaanadkii barnaamijka waxbarashada barnaamijkeenna waxbarashada toddobaadkan waxaa idila socodsiinayey ee isla mar ahaantana halkan idiinka soo ujeedinayey anigoo ah khaalid ismaaciil foodhaadhi barnaamijka waxbarashada toddobaadkan waxaaynu kaga hadlaynay qodobka ah tayada waxbarashada dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladda haddaba barnaamijkan barnaamijka xiga inta aynu ku kulmi doonno dhegaystayaal dhammaantayo dhammaantiin waxaannu idinkaga tegaynaa baryadada islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu